walaal waa mahadsan tahay marka hore sababta aan idinla soo xidhiiday waxa weeye war dhowaan la sii daayey oo idinkoo keliya taan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah laga sii daayey xabsiga dhexe ee magaalada jiljiya warkaasi oo markii dambe aan soo xaqiijinay inaanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo bunbuuniyay aanu u jirin dadka waa la sii daayey markii hore waa laga soo saaray markii la geeyey heel hoolka weyna shirarku ay ka dhacaan ee sayid maxamed cabdulla xasan lagu magacaabay jiljiya ku yaala oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen ayaa dadkii boqolkiiba siddeetan ka badan isla xabsigii lagu celiyey taas baa markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiia ku farxay iyo wixii oo isnoqon waaya markii dambe dadkiina maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyakoo oynaya ay meeshii kasoo noqdeen waana waxaanu ka helay dadkii eheladooda ahaa meesha ku xidhnaa maxamed maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayay dib loogu celiyay xabsigii laga soo daayay waxaan ku xaqiijinaynaa mar kastaba waxaanu ku xidhannahay bulshadeena waxaan marnaba qarsoomi karayn in dadka xidhan iyo kuwa dhowaan xitaa la xidhay iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya inkastoo dee meeshii hadalkeygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aada uga hadli karaynin oo dadku ay isleeyihiin magaranaysa hadii lahaa xabsiga lagu sii adkeeyaa haddana dadkii intaas leekaa aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan wax ka suurtagalayna aada buu u yaryahay isla markaana amarku wuxuu ahaa marka horeba amar kaga yimid ee xagga dowladda dhexe ee ma ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyo dee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaas ku kacday may ahayn amar xaggaa kaga yimiday buu ahaa si loo tuso markaa dadka in amarkii socday ayaa cajladahan iyo videogan iyo waxaa laga duubay deetana isla halkiibaa lagu celiyey ta kale taa kasii daran waxa weeyaan etoobiyada kale marka qof la sii daayo sida ninkii doctor maraari gurin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasad dowladda dhexe dhammaanteeda ay qaadatay dhawaanahay si dadka loo dejiyo ayaa waxaad arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tegayeen halka lagu soo laga soo deynayay jeelka isla markaa ay shirar qabanayeen ay dadkooga la hadlayeen dadkooga dhexgelayeen wax askaroo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin kuwanse inta basas lagu soo qaaday iyakoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa hoolka la keenay isla basaskiibaa lagu celiyay haddana iyagoo sidii una wax yar oo farakutirisa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technica iyo farsamo gacmeed iyo waxaas kuwaasina waa kuwii xabsigooda marka horeba dhamaystay taa kaaga sii darane ta kale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka la sii deynayo dadkii mucaaridka ugu adadkaa etoobiyada kale sida doctor maraari gurina ninkaan soo sheegay oo kale iyaa halkan la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor xasan cabdullaahi bede oo kale oo loo haysta in qaraabadoodu ay banaanka ka hadleen xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen banaanka waddanka oo dowladda wax kasoo horjeeday ku hadleen marka waxyaalahaas o dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn islamarkaana aada looga xumaado toddobaadkiina soo dhaafay oo keliya hata waxaan soo xaqiijinay ilaa saddex iyo lixdan qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da-yar weliba maxamed dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo daysay kadib markii cafis loo fidiyey marka adiguna waxaa leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyay marka maxaa is leedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka iyo cafiska u fidisa wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay maana jirin midda kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladdan deegaanka wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aada la socotaan dhowaan waxaa la sii deynaya maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa lix kun oo qof oo la sheegay badankooga inay siyaasadda u xidhxidhnaayeen waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga b r d f oo waddanka ka taliya kadib markii kacdoomadu ay aada u bateen ayaa laysku dayay dadkani maxay ku degayaan markaas baa la soo jeediyey in xabsiga weyn ee adfeeba ku yaalla maakal awe la yidhahdo center in la xidho in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan la sii daayo waa dalabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay ka mid ahayd wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka ethoobiya oo ay v o a du khamiistii wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil kufsi iyo wix lamid ah marka ma yihiin kuwo dembiyadaasi gala mise waa maxaabiist siyaasadeed waxa tilil markaad joogtid dadka waa la iska xidhaa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amaba se magaranaysaa kasoo horjeeda sia waddankaasi u socdo lagu tuuma in uu xitaaniyadda ka taageersan yaha waa la iska xidhi jiray dad badan oo waxa ku jira aan maxkamad lasoo taagin dad badan oo waxa ku jira matalanba xitaa dowladda dhexe inta ay koob iyo labaatan tusaale fiican waxaa kugaa koob iyo labaatan qof baa laga soo daayey bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa kamid ahaa oo soomaaliya koob iyo labaatan qof soomaali bay ahaayeen jijiye markay yimaadeen baa isla markiiba la qabtoo la xidhay maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhawaanahan ka sameeyeen siiba magaaladan aan joogna minneapolis oo dulmudiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa iyaa kana loo beegsanayaa oo loo xidhxidhaya